Cabdiraxmaan Xasan Aadan iyo Ibraahin Colaad waa laba dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaasi oo bartay xirfadda farsamada gacanta isla markaana ku shaqeeya si ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa waxa ay cillad bixiyaan kombiyuutarada, mobilada iyo qasaladaha dharka lagu dhaqo. Dhalinyaradan ayaa raadiyo Beero la hadashay ayaa u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyo sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan.
Waxaan farsameeyaa agabka noocyadooda kala duwan ee sida telefoonada, kombiyuutaraadka casriyada ah iyo taleefanyaha noocyadooda kala duwan oo iskugu jiro taleefanyaha yarka iyo taleefanyaha smartphone-ka ama touch screen-ka.
Waayahay inta badan mobiladan iyo inta badan kombiyuutaraadkan yaa u farsameysaa?
Inta badan mobiladan iyo kombiyuutaraadkan noocyadooda kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa inta badan u farsameeyaa ama markii ay kasoo halaabaan ay noo keenaan ayaa inta badan u farsameynaa.
Waayahay sidee baa noloshaada ugu maareysaa agabkan farsamada gacanta?
Agabkan farsamadan gacanta oo maasha Allah nolosheyda si wanaagsan ayaan ugu maareeyaa oo waan ka maarmay inaan wadankeyga ka tahriibo ama meel kale ama meel kale aan ka aado oo nolosheyda waan ka maareeyaa tan qoyskeyga iyo nolol kaleba inta waa ka wada maareeyaa oo si wanaagsan ayaan nolosheyda ugu tacaamulaa ama ugu maareystaa. Dhalinyarada kale ama bulshooyinka ku dhaqan magaalada Beledweyne waxaan ugu baaqayaa in ay si wanaagsan dalkooda ama ay anfacaan oo ay shaqo abuur ka sameystaan si ay ugu maarmaan in ay u tahriimaan dalal kale ama wadaman kale. Marka bulshooyinka ku dhaqan ama dhalinyarada dhegeysanaysa waxaan ugu baaqayaa in ay dalkooda shaqo abuur ka sameystaan oo ay farsamooyin gacanta ama waxyaabo kale ay raadsadaan.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo nolol maalmeedka qoysaskooda ka maareeya xirfadda farsamada gacanta iyaga oo kaga maarmay inay ka tahriibaan dalka.